فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهك عن بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo xiliyadan oo kale maalinta jimco aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddexda bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maxaan ku ognahay astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya jandiyaashooda kumuu ahaa safiirkii ugu horreeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasalam warbixin ayaad ku maqli doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan maxaan ka naqaanaa waddamada dhaca dhulka buuraleyda alqowqaas xalqada soddon iyo sagaalaad ee taxnaha fasiiro ayaad ku maqli doontaan inshaa allah kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
من سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse qodobka ugu horreeya barnaamijka waxa uu noqonayaa maxaan ka naqaanaa waddamada dhaca dhulka buuraleyda alqowqaas xalqada soddon iyo sagaalaad ee taxnaha fasiiro ayaad ku dhegaysanaysaan waxaana soo jeedinaya walaalkeena mahad cubeyd
الأرض ميدان نسير بنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات bilaadulqowqaas waa mandiqad ballaaran oo buraley ah islamarkaana dhacdaa inta u dhexaysa badda madow iyo badda qaswiin waa halka ay ku kulmaan yurubta galbeed iyo yurubta bari si guudna alqowqaas waa mandiqad buuraley ah oo waxaa ku yaala silsiladaha buuraleyda qowqaasta weyn iyo qowqaas teer marka laga hadlayo dowladaha dhaca mandiqadan ballaaran waxaa loo qaybiyaa kuwa dhaca koonfurta mandiqadda alqowqaas iyo kuwa dhaca waqooyiga dowladaha dhaca buuraleyda alqowqaasta weyn ama qowqaasta koonfureed waa saddex dal oo kale ah adarbijan armeniya iyo georgiya laakiin qowqaasta waqooyi waxaa dhaca waddamo dhowr ah oo ku hoos jira gumaysiga ruushka waxaana ka mid ah dalalka shiishan daagistan ingoshiya iyo kuwo kale haddii aan si kooban u eegno juqraafi ahaan dalalkan dhaca mandiqadda alqowqaas kuwooda ugu muhiimsan ama ugu caansan waxaa ka mid ah georgiya georgiya waa dal dhaca xeebaha bari ee badda madow dalkan ayaana dagaallo adag la galay ruushka isagoo u xusul duubaya inuu ku biiro ururka nato magaalo madaxda dalkan waa tabliisi dadka ku noolna waxaa tiradooda lagu qiyaasaa saddex dhibic toddoba malyan oo ruux diin ahaanna dadka ku nool waa nasaaro marka laga reebo dad aan badnayn oo muslimiin ah armeniya isaguna waa dal dhaca koonfurta mandiqadda alqowqaas waxa uuna xuduud la wadaagaa dalalka turkiga adarbijan iiraan iyo georgiya magaalo madaxda dalkan waa yarifaan dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa laba dhibic siddeed malyan oo ruux badankoodna waa nasaaro adarbijan isaguna waa dal dhaca koonfurta alqowqaas dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa toban malyan oo badankood shiico ah magaalo madaxda dalkuna waa baako dalkan iyo armeniya ayaana waxaa ka dhex taagan loolano dhiig badan ku daatay iyagoo isku haystaa gobolka lagu magacaabo gurhabaag ama qowqaasta waqooyi waxaa iyana dalalka ugu caansan ka mid ah shiishaan dalkan ayaa ah waddan muslim ah waxaase si dadban xilligan u maamula dowladda ruushka iyadoo taladaa dalka uu gacanta ku hayo hogaamiye laga hago qasriga karamilinka moskow sagaashamiyadii iyo horraantii labada kun ayuu dalkan martigeliyey dagaallo jihaadi ah kuwaasoo ay muslimiintu kaga soo horjeedeen ruushka iyo dhinacyada ku daaban magaala madaxda dalka shiishaan waa guruusni dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad laba malyan waana dal ay dadkiisu muslimiin yihiin haddii aan u imaanno daagistaan isna waa dal dhaca waqooyiga mandiqadda alqowqaas dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa saddex malyan oo ruux waana dal caan ku ah dooxooyinka iyo buuraley aad u qurux badan si guud mandiqadda alqowqaas wuxuu islaam ku gaaray xilli hore si gaar ah wakhtigii uu muslimiinta amiirka u ahaa saxaabiga jaliilka ah ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu ciidamadii faatixiinta ee muslimiinta ayaana galay mandiqadan si ay mugdiga shirkiga ugu beddelaan nuurka islaamka hogaamiyaashii haliyeyada ahaa ee alaxnaf ibnu qays saciid ibnu cuhmaan ibnulcabbaas muslim ibnu siyaad iyo rag kale oo ka dambeeyey ayuu alle ku sharfay inay towxiidka gaarsiiyaan mandiqadda deriska la ah khuraasaan ee bilaadu maa waraa'a annahri iyo alqowqaas
ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وهجاك weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan maxaan ku ognahay astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya jandiyaashooda warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيف من بلاد المسلمين تسربوا دسوا لكم أفكارهم دسوا لكم أفكارهم فيها الفسوق المرعبون يدعونكم أن تفجروا ahmiyadda uu iclaamku leeyahay zaman kasta iyo meel weliba waxa ay ku xidhan tahay muhiimadda howsha uu qabanaya ee ah tawjiihinta ra'yu caamka dadka waxyaabaha ku dhacaya iyo axdaadta ku xidhan howshiisuna waa ay ka ballaaran tahay intaas oo waxa uuba samayn karaa aragti suurad iyo in badan oo dhacdooyina xilliyada qaar iyadoo laga leeyahay dana iyo ahdaaf ka dambaysa howsha uu qabanayo maadaama saamaynta iclaamka ay noqotay mid weyn natiijo wax ku-ool ahna uu ku dhex leeyahay shucuubta waxa ay dowladaha sheegta quwadaha caalamka tan iyo soo ifbixii warbaahinta ilaa iyo maanta istuseen in lagama maarmaan tahay inay gacanta ku dhigaan fakar ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba ayna la wareegaan iclaamka mujtamaca dariska la ah si gaara kuwa cadowga ku ah kuwa ka soo horjeeda oo ay sii dheer tahay kuwa ay dagaalka kula jiraan balse iclaamka mujtamaca islaamiga ah ayaa ah kan sida weyn u beegsanayay kuwa kale sababa ku aadan yahuudda oo dhinac kala wareegay warbaahinta maadaama ay muslimiinta kala dhexeeyaan loolano kala duwan iyo daanta kale oo ah iyadoo bulshada muslimka ah lala doonayay in laga leexiyo diintooda iyo dadnimadooda laguna dhex baahiyo thaqaafada reer galbeedka reer galbeedka iyo yahuudda ayaa waxa ay xaqiijiyeen qaar ka mid a ahdaaftii ay u sacyinayeen iyagoo la wareegay badi warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee ka howlgasha waddamada islaamka warbaahinta reer galbeedka ayaana noqotay midda hagta isbedelada cilmaaniyadda iyo liberaaliyadda ee lagu dhagray muslimiinta ama hay-adaha iyo nidaamyada dawliga ah ee qaatay hababka reer galbeedka iyo kuwa lagu qasbay inay qaataan qanawaadka reer galbeedka ayaa waxa ay fasaad iyo saameyn xun ku yeesheen fikradaha iyo habdhaqanka mujtamaca muslimka ah waxaana lagu dhex baahiyey jaraa'idyo majallaad tiifiyo bara internet iyo wax weliba oo lagu fasahaadin karo bulshada waxa ayna dhammaantood xoogga saaraan sidii ay ummadda uga weecin lahaayeen manhajka toosan ee ay haystaan maadaama ay yahuudda iyo reer galbeedka sidaasi ahmiyadda ugu siiyeen la wareegitaanka iclaamka si ay u qabsadaan ummadda waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado qorshayaashooda dhagaraysan si loo buriyo loogana hortago ka muslimiin ahaanna aan noqon kuwa ka caawiya meelmarinta dhagarahaas lagu baabi'inayo dhulalka muslimiinta waxaan warbixintan ku soo gudbin doonnaa islamarkaana aan ku caddayn doonnaa astaamaha warbaahinta waxdumise ee reer galbeedka innagoo soo qaadanayno tusaalooyin mucaasir ah maadaama la wada ogyahay in dagaalka warbaahineed ee u dhexeeya shucuubta islaamka iyo cadowgooda uu leeyahay hal weji yoolka ugu weyne ay tiigsanayaanna uu yahay duminta islaamka iyo inay dhidibada u aasaan manhaj nololeed hooseeya mid weliba oo ka mida dhagarahaasi ay soo maleegeen ayaana u laabanaya xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka manhajiya ee u dhexeeya islaamka iyo cadowgiisa الكره للإسلام فيهم ملة تترسم الكره للإسلام فيهم ملة تترسم ملة تترسم وملة تترسم وملة تترسم astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda waxaa ka mid ah suurad xumeynta madaahirta muslimiinta waxa ay suurad foolxun ka bixiyaan culimmada ducaadda iyo mujaahidiinta kuwaasoo in badan aqoon buuxdo ku dhex leh ummadda muslimka ah maadaama ay dhulalka muslimiinta ka dhex noqdeen astaamo islaami ah waxa ay reer galbeedka xoogga saareen suurad xumeyntooda iyagoo adeegsanaya fataawi iyo dacaayado ay ku durayaan ama ay ku jeesjeesayaan si ay dhulka ula galaan haybaddooda iyo makaanada dacwadeedda ay ku dhex leeyihiin mujtamaca sidaba ay sameeyeen qaar ka mida warbaahinta maanta jirta dhiiragelinta astaamaha bidacda iyo manaahijta faasidka ah iyadoo dadka laga dhigayo kuwo qunyar socod ah loona huwinayo libaaska fakarka iyo caqliga sidaba ay qanawaadka qaar ku sameeyeen jamaal albanna oo inkirsan sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo kuwo kale oo dhiirageliyo ducaadda sheegata islaamnimada ee cilmaaniyadda faafiya kuwaasoo had iyo jeer gacan ka geysta burburinta islaamka una adeegaya qorshayaasha cadowgiisa المسلمون تيقظوا وتنبهوا وترقبوا الكافرون هم هم إن شرقوا أو غربوا
buunbuuninta khilaafaadka ka dhexeeya ducaadda xitaa haddii ay yihiin kuwo salka ku haya deliil sharci ah hadafka ay arrintani ka leeyihiin ayaana ah sidii ay ishaacad ugu dhex faafin lahaayeen culimmada iyo ducaadda muslimiinta una muujiyaan inay yihiin kuwo taag daran kadibna ay ka mashquuliyaan faafinta dacwada inta badan iclaamka reer galbeedka ayaa hadaf iyo dano gaar ah ka leh muujinta khilaafka ka dhexeeya ducaadda si gaar ah kan manhajka ku salaysan taasoo keeni karta in qofka muslimka ah uu ka hor yimaado walaalkiis waxa ayna had iyo jeer diiradda saaraan sidii ay fidno kaga dhex abuuri lahaayeen muslimiinta ducaaddana isku naqdiyaan oo ay isduraan tani waa midda keentay in daaciga dhiifoon iyo faqiiha dacwada laga hebaysto islamarkaana aan lala soo aadin qanawaadka suurad xumeynta u furan xitaa haddii ay iyagu soo codsadaan maxaa yeelay habdhaqankooda ayaa ku dhisan inay hadalka leexiyaan islamarkaana ay u dhigaan siday iyagu doonayaan iyagoo markaa ka leh dana gaar ah oo u adeegaya masaalixdooda ku dhisan duminta islaamka astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda waxaa kaloo ka mid ah inay jamaahiirta muslimiinta ka shakigeliyaan arrimaha diintooda sida in qaar ka mid a axkaamta sharciga ah la isku khilaafsan yahay ama xukunkooda ay u dhigaan si kale iyagoo ku been abuuranaya islaamka kuna dhex faafinaya gaalnimada iyo bidcada taxriifkaas ay shareecada ku beddelayaan ama ay kaga been abuuranayaan ayayna kaga golleyihiin sidii ay u dardargelin lahaayeen qorshayaashooda cadownimada ku dhisan ee ka dhanka ah manhajka islaamka ee saafiga ah فإذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ تخزيكم وتعيب جروكم برقابكم مثل النعاج ومسلب boorinta in lagu baxo hoggaanka muslimiinta waa mid ka mid a ahdaafta ugu waaweyn ee ay xoogga saaraan warbaahinta reer galbeedka iyagoo ducaadda muslimiinta ku dhiirageliya inay ka hor yimaadaan nidaamyada islaamiga ah waxa ayna ku dadaalaan inay ku been abuurtaan madaxda muslimiinta kana faafiyaan dacaayaad joogto ah tani ayaa iyana ka mid a astaamaha ay caanka ku yihiin warbaahinta reer galbeedka iyagoo hadba fiirsada qadiyadaha u adeegaya qorshayaashooda ayay soo gudbiyaan taqaariir iyo tirokobyo xaqiijinaya danaha ay leeyihiin tusaale had iyo jeer waxa ay ku dadaalaan ka hadalka suurtagalnimada in dagaal lagala hortago dowladaha gumaysiga ee ku habsaday dhulalka muslimiinta iyagoo adeegsanaya been iyo dacayad waxa ayna ku doonayaan sidii ay ruuxda hasiimada ugu beeri lahaayeen mujtamaca islaamiga ah cadowgooduna isku dhiibaan kana tanaasulaan taageeridda wax iska caabinta waxaa sidoo kale astaamaha warbaahinta reer galbeedka ka mid ah kicinta qowmiyadda jaahiliyadda si loo furfuro kayaanka muslimka ah ee midaysan waxaana xusid mudan in warbaahinta reer galbeedka ay saameyn xooggan ku lahayd dhibaatada ka dhex taagan dowladaha masar iyo aljeeriya taasoo salka ku haysa kubadda cagta oo ay kaga faa'iidaysteen inay colaad ku dhex dhigaan labadan dal ay muslimiintu leeyihiin waxaa kale oo ay ku dadaalaan inay manaabiir siiyaan shayaadiinta insiga kuwaasoo mujtamaca ka leexiya diintooda islamarkaana ku dhagraya hadal macaanida iyagoo mar ku dagaya ilbaxnimada marna xurnimo iyo wixii la mid ah ee u adeegaya ajandayaasha reer galbeedka ujeeddada ugu weyn ee loo hirgeliyey kuwa noocan ah ayaa ah in lagu duro diinta islaamka islamarkaana ay jaranjaro u noqdaan duulaanka xagga thaqaafada ah ee lagu soo qaaday muslimiinta waxaa marar badan dhacday in warbaahinta reer galbeedka ay xaflado u sameeyeen qolooyinkaas baadiyeysan ee ummadda luminaya iyagoo u huwinaya libaaska cilmiga caqliga thaqaafada iyo horumarka intaasna uma samaynayaan wax aan ka ahayn iyagoo hayaraac u ah reer galbeedka loona adeegsado in lagu burburiyo islaamka astaamaha ugu liita ee warbaahinta reer galbeedka waxaa kaloo ka mid ah faafinta fasaadka akhlaaqiga ah waxa ay tani ku dhiseen inay baahiyaan akhbaaraadka fusaqada isaga kala timaada daafaha dunida iyagoo qurxinaya habdhaqankooda foosha xun islamarkaana u bixinaya magacyo ka duwan hawsha ay qabanayaan ee fasaadka ah taasi oo keentay inay qiyamka akhlaaqeed ka dilaan mujtamaca muslimka ah islamarkaana ku dhex faafiyaan dacaarada goobaha fisqiga iyo fasaadka ee lagu dhalan rabo dhalinta muslimiinta tusaalaha ugu cad arrintan waaqiciyanna ah mid muuqda ayaa ah xaaladda murugada badan ee maanta ka jirta dhulka xarameenka oo ah halka ay ku yaalaan muqadasaadka ugu waaweyn ee muslimiinta kaas oo laga dhigay goob gabaad u ah yuhuudda iyo nasaarada islamarkaana lagu soo dhoweeyo kuwa ugu sharta badan adduunka ee fusaaqda ah marka laga soo tago fasaadka xargaha goostay ee uu hormuudka ka yahay maamulka aala sacuud ee ka jira dhulka xarameynka waxa ay gaartay heer gaaladii halkaasi lagu soo dhoweeyey ee faaxishada iyo fisqiga hormuudka ka ahaa ay si calan ah u aflagaadeeyaan allah subxaanahu wa tacaala maadaama aan barannay astaamaha warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa fuliya ajandayaashooda dhagaraysan ee lagu burburinaya islaamka waxaa lama huraana in qof weliba oo muslim ah uu kaalintiisa ka qaato duminta iyo daahkafaydidda dhagartan sumaysan ee ay shisheeyaha iyo kuwa wakiilka ka ah ku faafinayaan mujtamaca muslimka ah iclaamka islaamiga ah ayaana kaalinta ugu horreeya kaga jira dagaalkaas adag ee ka dhanka ah warbaahinta reer galbeedka waana mas-uuliyad saaran qof weliba oo naga mid ah oo laga doonaya inuu kaalintiisa ka soo dhalaalo
فقفوا دفاعا عن بلادكم ولا تتهيئوا وتهيئوا للنازلات تؤزكم وتصوبوا لا تجنحوا لا تجنحوا عن دينكم فهو الصراط الأرحم الأرحم والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا
وقال الناس إنك قد سبقتا فلا تأمن سؤال الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأى وهجاك qaybaha dambe barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay kumuu ahaa safiirkii ugu horreeyey ee nebiga sala allahu calayhi wasalam waa saxaabi ka mid ah saabiqiintii ku soo hormaray islaamka islamarkaana garab istaagay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu u hijrooday dhulka xabashida kadibna almadiina isagoona noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka haddaba kumuu ahaa saxaabigaas jaliilka ah أنا مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب يذكر الله ويتلو كل آيات الكتاب كان مصعب يا رفاقي هو زينة الشباب مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القريشي wuxuu qiyaastii soddon iyo toddoba sano ama soddon iyo siddeed sano ka hor hijiradii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ku dhashay magaalada maka almukarama wuxuu ku soo barbaaray nolol raaxo leh laba waalid oo dhaqaale allah ugu nimceeyey ayaana dhalay dhallinyarada asaagiisana wuxuu uga socnaa labiska badan quruxda iyo dhaqaalaha markii ay maka martigelisay risaaladii towxiidka ee uu allah u soo dhiibay nebigii haashimiga ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu muscab binu cumeer radiallaahu canhu ka mid noqday dhallinyaradii ugu horreeyey ee soo gala diinta islaamka si qarsoodiyahan ugu kulmi jiray gurigii amniga alarqam binul arqam radiallaahu canhu wuxuu ehelkiisa ka qariyey islaamnimadiisa goor dambe ayaa si la arkay isagoo dukanaya kadibna wuxuu ehelkiisa kala kulmay dhibaato aan kala joogsi lahayn iyo tacdiib daran oo danta laga lahaa ay ahayd in islaamnimada looga celiyo hasii ahaatee wuu sabray tusaalena wuxuu u noqday muuminka saabirka ee ixtisaabsanaya markii uu ka soo noqday dhulka xabashida oo uu hijro u aaday wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama u doortay musab binu cumeyr inuu aado magaalada almadiina si uu diinta islaamka u baro ansaartii markaas qaadatay towxiidka sidaasi ayuunu ku noqday safiirkii ugu horreeyey ee islaamka howsha erganimada ee loo soo diray muscab wuxuu sidii ugu wanaagsaneed ugu mathalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam habdhaqankiisa wanaagsan iyo isluubkiisa soo jiidashada leh ayaana horseeday in khalqi badan oo reer madiinaha soo galaan diinta islaamka mid ka mid a qisaadka ka tarjumaya deganaanta muscab iyo inuu ahaa daaci xikmad badan waa in maalin maalmaha ka mid ah isagoo dhallinyaro reer madiinaha baraya diinta islaamka u yimid usayd bin xudeer oo ahaa ugaaskii reer bani cabdilaashal oo reer ows ahaa isagoo caraysan ayuu usayd wuxuu ku amray muscab bin cumeer inuu joojiyo qorshaha uu diinta kaga saarayo wax magaratadooda sida uu warku u dhigay hase ahaatee muscab ayaa si deganaan leh wuxuu ugu yidhi bal ka waran haddii aad waxyarna la fadhiisato kadibna dhegaysato waxa aan sheegayno haddii aad ku qanacdana waad qaadanaysaa jawaabtan deggan cadaaladda iyo insaafka ka muuqato ayaa useed oo ahaa ugaas garqawato ku qasabtay inuu majliska diinta lagu baranayay fadhiisto daqiiqado kadibna wuxuu fadhigii kusoo dhammaaday inuu ku dhawaaqay shahaadateynka soona galay safka muslimiinta
أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا بسلامة الوصول أيها الناس تعالوا للسعادة والقبول واعبدوا الله تفوزوا dadaaladii muscab bin cumeer radiallaahu canhu ayaa u gogol xaaray in madiino noqoto daartii hijrada markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadu yimaadeenna wuxuu muscab sii labalaabay dadaaladiisa isagoona dacwadiisa ku daray jihaadka gacanta dagaalkii beder oo ay muslimiintu kusoo hoyeen guulo waaweyn wuxuu muscab binu cumeer radiallaahu canhu ahaa ninka sida raayada muhaajiriinta maalinkaasna wacdaro adag ayuu dhigay sida ay tilmaamayaan kutubta siyarka iyo maqaasida ka faaloota qhaswadii uxud oo ay ahayd maalin adag wuxuu musab ka mid ahaa saxaabadii xaadiray dhacdadaas isagoona allah ku sharfay inuu ka mid noqdo raggii dhiigooda ka horgudbayay suubanaha sala allahu calayhi wasalam oo ay ka difaaceen gaaladii qureysheed dhaawacyo daran oo ka soo gaaray difaacii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu ugu dambeyn u shahiiday saxaabiga muscab binu cumeer radiallaahu canhu wuxuuna ka mid noqday kolonyadii shuhadada uxud ee toddobaatanka saxaabi ahaa sidaasi ayaanu kusoo dhammaatay noloshii muscab bin cumeer binu haashim bin cabdimanaaf al qurayshi oo isugu jirtay sabir hijro iyo jihaad allahna wuxuu ku sharfay inuu ka mid noqdo saxaabadii uu rasuulku ka markhaati kacayay inay ka dhaweeyeen ballantii ay la galeen allaha casa wajalla
شيدت صرحا للجهاد متينا وحفظت عهدا لم نراك مبدلا لم تأل جهدا تبتغي التمكينا يا فارس الأمجاد رحة مودعا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها inta ayaan ku soo afmayraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgelayo dhegaystayaasheenna inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
بربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست